xaqiiqiyan waxaa adal aan ciidan lahayn ceel kama baxo qodobkaas waa midda loo baahan yahay qof kastoo inuu fahmo laga bilaabo madaxweynaha dowladda soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadda dalki madax ka ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qof kasta oo mas-uulaho soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inuu fahmo waxaa weeyaan awalan dal aan ciidan lahayn ceel kama baxo waxaan leeyahay ciidamada soomaaliyeed u diyaar garooba si aad cadowgiina iskaga dhicin lahedeen gaar ahaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxaan farayaa ama amrayaa in uu nin kastoo ka mid ah laga bilaabo saacadda naftiisa diyaariyo siduu u badbaadin lahaa shacabka soomaaliyeed oo aysan dhicin in shacabkaygii annaka isku meel nagula laayo midkaan isdilayna aan isku dilno meel ka baxsan shacabkayaga midka na dilahaya ha nagu dilo meel ka baxsan shacabkayaga midka aan dilayna aan ku dilno meel ka baxsan shacabkayaga yaysan dhicin maalin kastoo inay ciidamadayadu fadhiyaan dhagarqabo uu mira uu makri soo maleego magaalooyin ama baadiye ay haystaan ay ku soo sameeyaan baabuurro qarax ah kadibna ay la dhex imaadaan shacabka soomaaliyeed